wasaaradda reedandejiye u kii arrimo bini'aadanimada ee somalilan yaa furtay mashruuc deega sheelduuna ka qeybiyow dadka barakaalka ee kanool guud ahaan xerooyinka sheelduun ee gobolada somalilan munaasabadda daafurka mashruuca gobro ku hayan mas-uuliyiin sheelduun oo ku tirsan wasaaradda iyo weliba deeqdayn koray tiilan qeybiy dadka barakaalka ee kanool malowle agaasimaha guud ee wasaaradda reedandejiye u kii arrimo bini'aadanimada ee somalilan mukhtaar abdi jaamac ayaana paapayin ku biyi deeqdan lanqeybi oo dadka danyartee marka ugu horraysa waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay oo maanta aynu halkan u joogno inaynu qaybinno alaab loogu talagalay dadka danyarta ah maadaamaynu ku jirno bil rabadaan gargaarka la qaybin doonaa wuxuu ka kooban yahay shan iyo labaatan kun oo iskugu jira koodhadh wuxuu iskugu jiraa koob iyo labaatan kun iyo shan boqol oo iskugu jira koodhadh maacuun iyo taandhooyin waxaana loo qaybin doonaa dalka oo dhan guud ahaan ay ku nool yihiin dadka nugul ee barakacyaasha ah sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda reedandejewkii arrimo bini'aadanimada ee somalilan cabdiraxmaan yana ku hadlay munaasabadda daafurka mashruuga oo halkan lagu siinayo agab dhan lix boqol oo qoys oo wasaaradda dibadejinta iyo oo wasiirku nagu hogaaminayo iyo madaxda alraxma waxaan leenahay iyo markaska binisalmaan king binisalmaan waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro arrintu waxa weeyaanuun maanta oo kale waxay u baahnaayeen dadkani horta raashin bay u baahnaayeen inkastooy tanna u baahan yihiin laakiin waxaannu uga mahadnaqaynaa taageerada joogtada ah humanitarianka ah ee boqor kingi salmaan uu fidiyo had iyo jeer reer somalilan wasiirka wasaaradda reedandejiyowka arrimo bini'aadanimada ee somalilan saleebaan ducaale jaamac oo daafuray munaasabada deeqashal duwana qeybiyow dadka barakaalka inishay ku hadali insha allah halkan waa ku alaabtan waxay ka kooban tahay koob iyo labaatan kun iyo shan boqol oo la siinayo somalilan oo dhan dadka barakacayaasha waana agabkii ma garanaysaa huga ahaa iyo maacuunta ahaa ayay isugu jiraan insha allah markaa intanu beeshan degmadan ama xaafadan malowle waxay xaq u leedahay oo la siiyey lix boqol oo qoys oo gaadhiganu sido oo halkan taalla insha allah haddaan ogno wasaaradda dibadejinta ee arrimaha bini'aadanimada waanu soo dhowaynaynaa waa sidaa u shaqaynaysaan haddaad tihiin raxma ee u adeegaysaan dadka barakacayaasha iyo dadka jilixsan aad iyo aad baanu la shaqaynaynaa hay-adaha islaamigaa iyo kuwa caalamigaaba intaba waxaan ugu baaqanaa inay dadka jilixsan ee danyartaa ee barakacayaasha ay u adeegaan oo wixii kaalmaa ay soo gaadhsiiyaan